madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada nairobi ayaa waxa uu xalay tegay xaafadda soomaalida islay isaga oo booqday xarunta ganacsiga b b s moll oo ay ku sugnaayeen kumanaan soomaali ah madaxweynaha ayaa waxaa booqashadiisa ku helinayay wasiirka difaaca dalka kenya aadan barre ducaale iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xaafadda soomaalida islii xildhibaanka degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxauna ugu mahadceliyey booqashada uu ku tegay xaafadda soomaalida islii
inuu nala joogo galabta tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana noosanayaa walaalkeen wasiirka gaashaandhigga oo la socda aadan barre ducaale waxaa kalootoon soo dhowaynayaa walaalkay meja meeshadeeqo barow xildhibaanka sataamshib waxaan soo dhowaynaynaa safiirkeenna saaxiibkeygii jibriil oo la socda iyo wafdiga madaxweynaha la socda waxaa kaletoon haddee nambarka ugu horreeya ee halkan isugu wadankaaya keenay ninkan maskaxda badan geesiga ah ee dhisay meesha macallin weli iyo guddoomiyaha c e o-ga b b s munir axmed magaaladan islii waa magaalo soomaaliyeed hantidii soomaaliyeed baa taalla waa magaalaha ku faano dhismaha b b s-kana wax weyn buu ka beddelay wejiga xaafadda marka haddii uusan ahayn macallin weli nooma suurta gashay maanta inaad halkan noogu timaado meesha quruxda badan aad ka soo qaybgasho wasiirka difaaca dalka kenya aadan barre ducaale oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan uu aada u soo hagaagayo xiriirka soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya islamarkaana kenya iyo soomaaliya ay ka wada shaqaynayaan danahooda gaarka ah iyo sidii horumar waara ay ku wada gaari lahaayeen dowladda madaxweyne william ruto iyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud baryahan dambe waan ku sugannaa baryahan qaraamad ka waan ahay arrimo badan aan ka shaqaynaa amniga labadana waddanaan ka shaqaynaa dhaqaalaha labada waddanaan ka shaqaynaa jiritaanka labada ummad oo u dhanka kenya soomaaliya ayaan xiriir badan ka shaqaynaa ganacsiga labada waddan ayaan muhiimad siinaa haddana waan ku faraxsanahay inay dowladda u hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku soo biirtay isbahaysiga ista african community madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyn goobta ka hadla waxauna ku ammaanay bulshada soomaalida isbeddelka weyn ee ka muuqda xaafadda soomaalida islii iyo horumarka laga gaaray dhanka ganacsiga waxaan rabaa inaan aad iyo aad u mahadceliyo dadka soomaaliyeed ee soomaalida u dhashay ama kenya ha ahaadaan muwaadiniinta kenya muwaadiniin soomaaliyeed dhammaantiin aad iyo aad ayaa ku naadsantihiin soo dhowaynta iyo marxabaynta iyo kalgacaylka aad masuuseen waa ku naadsantihiin intaas kadib waxaan rabaa sida uu wasiirkuba u sheegay soomaaliya iyo kenya cilaaqaadkeena maanta meeshuu ku fiilan ayuu maraya waan iskaashannaa ajandayaasha caalamiga ah ayaan iska kaashannaa argagixisada la dirinkeedaan iska kaashannaa geeska afrika sida uu meel nabadeed oo horumarsan oo la tartama gobollada kale ee qaaradda afrika iyo caalamka u noqon lahaa ayaan iska kaashannaa sidaas daraaddeed dadka kenya waxaa u mahadcelinayaa anka ku hadlaya magaca qowmiyadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay waa u mahadcelinaynaa dowladda kenya iyo shacabka reerkeeda soddon iyo laba sano ka hor ayaan ididay xaafaddan isliin maalintaas iyo maantan wax laysku soo dhoweeyo ama isku dhow maaha sida ay isliin naftiina iyo sida maanta ay u taala waxay ku dhacday dhowr waxyaabood oo isku yimiday dowladda kenya iyo shacabka reer kenya oo ah dadka xirfad soo dhoweyn badan dulqaad badan muujiyey tolerance ama dulqaad aad i aad u weyn iyo dadka soomaaliyeed oo ayaguna aqbalay dulqaadkaas oo la noolaaday aaminay wixii ay heli jireen ama ay haysteen la yimid halkan marka wanaagga ka muuqda maanta isliim waa wanaaggaas intisaar saale xuseen v o a nairobi